إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم فان التقوى وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله واعلموا رحمكم الله انه كان من هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الخطبه انه كان يقرا ايات وصور من القران الكريم وان من الايات والسور التي كان يقراها في الخطبه سوره قاف والقران المجيد ولليال dhaqanka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama iyo hadyigiisu wuxuu ahaa markuu dadka sidan oo kale ugu khudbadaynayo inuu qur-aanka ku dul akhriyo isla markaana uu waaniyo qur-aanku aad u akhriyi jirayna waxaa ka mid ahaa suuradda la ydhaahdo suuratu qaaf waxaa laga wariyey saxaabiyaddii la odhan jiray umu hishaam bintu lxaaritha inay tidhi wamaa akhadtu qaaf walqur'aani almajiid ilaa can lisaani rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam kaana yaqra'uhaa kula jumucatin cala almimbari idaa khataba annaas suuradda carabka rasuulkan ka qaatay qaaf la yidhaahdo waayo maalin kasta oo jumco ah markuu mimbarka saaran yahay wuu akhriyi jiray ee dadka uu khudbadaynayo waxaa markaa xadiidku tusayaa sida rasuulku sala allahu calayhi wasalama suuradda akhriskeeda uu u badin jiray ee dadka uu ugu waanin jiray marka majaamicda iyo fagaarayaasha waaweyn sida jumcayaasha iyo ciidaha la ysugu yimaado sababtuna waxay tahay waxay suuraddani koobsatay macaani iyo waxyaabo fara badan oo dadka muslimiinta ah in la xasuusiyo iyo in lagu waaniyo iyo inay had iyo jeer maskaxdiiyo maanka ku hayaan laga maarmaan ay tahay waxa rabbi suuradda uu ku xusay abuurkii iyo bilowgii khalqigan uu bilaabay iyo cajaa'ibta ku dhex duugan isa soo saarka iyo qiyaamaha iyo xaaladda dambe ayna sugaysa iyo waxyaabaha ku dhex jira ee xisaab leh ee janno leh ee naar leh ee ciqaab dadka qaar qabsan doono leh ee abaalmarin dadka qaarkood ay heli doonaan leh waxaa kaloo suuradda ilaahay subxaanahu wa tacaala aada ugu dhex sheegay tarqiibka iyo tarhiibka waxa loo yaqaan in la isbaqogeliyo oo dadka loo sheego xaqiiqada dhabta ah ee ka dambaysa si ay u dadaalaan oo aanay isu dhigan ilaahayna ay uga baqdaan iyo maalinka sugaya iyo in dhinaca kale la rajogeliyo oo qofkii wanaagsan ee dadaala khayrka iyo abaalka iyo jannada sugaysa loo sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu suuraddaasi dhexdeeda ku yidhi ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد waxaa rabbi ka warramayaa fii haadihi alaaya inuu yahay kanla keliga ah abuurka jinsiga insaanka uu abuuray labkooda iyo dhadigoodaba sidaa uu abuuray baa ilaahay subxaanahu wa tacaala axwaashoodana uu ogyahay waxay muujisanayaan iyo waxay qarsanayaan intaba waxaa haddaba la rabaa taasi qofka inay gaadhsiiso oo ay ku xambaarto allaha markii horena abuurtay arsaaqaya og ka warhaya wuxuu qarsanaya iyo wuxuu muujisanayaba la socda allaha inuu ka dhowrsado allaha inuu muraaqabeeyo allaha inuu ogaado mar walba inuu daalacanayo isagoo addoonku aada iyo aada ugu dadaalaya rabbigii subxaanahu inaanu ku arag halkii uu u diiday isla markaana aanu ka waayin halkii uu ka doonayay dhinaca kalena waxaa jirta malaa'ig ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo diray oo kataba ah oo xaafidiin ah oo khayrka iyo sharka qoraaya sidaa awgeed baa ilaahay ku yidhi aayaadkaasi dambe id yatalaqa almutalaqiyaani cani ilyamiini wa cani ishimaali qaciid maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waxaa ilaahay u og yahay marka ay kulmayaan labada kulmaya ee labada malagi iyagoo xagga midig iyo xagga bidix ka kala fadhiya hadal alla hadalkii uu ku dhawaaqo noocuu doonaba ha ahaade eh waxa weeyaan markaa waa la qorayaa waxa xaadir ah oo waxa weeyaan markaa weliba heegan iyo diyaar u ah laba malagoo midna khayrka qoraayo midna sharka qoraayo ilaa ladayhi raqiibun catiid wa ina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun sidaa awgeed baa qofku inuu malaa'igtaana ixtiraamo oo uu ka xishoodo oo uu aada iyo aada ugu dadaalo inaanay khayr mooye waxunoo shara ka qorin ayaa loo baahan yahay oo marka aada xumaan samaynayso iyo waxaanu ilaahay raalli ka ahayn malaa'igtiina inay sharkaa qorto iyo arrinaan adduun iyo aakhira midnaba kuu fiicnayn ayaad iyagana waxa weeye u sababtay sidaa awgeed baa qofku hadalkiisa inuu aada u ilaashadiyo waxa ka soo baxaya ayaa aayadda laga qaadanaya xaadiid fara badan baa macnaha rasuulkeenu ku muujiyey sala allahu calayhi wasalam waxaynu ka soo qaadanaynaa xadiidka uu warinaayo bilaal ibnu alxaaris almusani radia allahu canhu wa ardaah ee rasuulku yihi ina arajula layatakallamu bilkalimati min ridwaan illahi tacaala maa yadunnu an tabluga maa balagat yaktubu allahu caza wajalla lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi yalqaah wa ina arajula layatakallamu bilkalimati min sakhati illahi tacaala maa yadunnu an tabluga maa balagat yaktub allahu tacaala calayhi biha sakhatahu ilaa yowmi yalqaah xadiidkaasi waa xadiid saxiix ah imaamu axmed baa musnadka ku wariyey ahlulcilmi kalena way soo saareen wuxuu rasuulkeenu tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam in qofku uu ku hadlo kelmad ilaahay raalli ka yahay oonu islahayn halkaasay gaadhaysaa xagga fadliga iyo khayrka iyo wanaaguu ku helaayo kelmaddaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa addoonka ugu qorayo waa kelmadda wanaagsan dhinaca kalena wuxuu ku hadlaa kelmad cadhada ilaahay keenaysa oo ilaahay ugu cadhoonayo oonu islahayn addoonku markuu ku hadlaayo halkaasay kula gaadhaysaa oo ilaa maalinka qiyaame loogu qoraayo qofka waxa weeye cadhada ilaahay wuxuu odhan jiray taabicigii qiimaha badnaa ee calqamo la odhan jiray ee ka mid ahaa min awciyati alcilmi radia allaahu canhu kam min kalaamin manacaniihi xadiidu bilaal ibnu lxaaris badanaa intuu hadal xadiidkaasi ii diiday hadal aan ku hadli lahaa inta xadiidkaasi iga hor joogsaday badanaa buu odhan jiray oo dadkii horena waxay nagaga duwanaayeen markay maqlaan qur'aanka iyo xadiidka sidaynu inaguba u maqallo waxay ku dadaali jireen inay ku camal falaan oo aanay dhaafin bay ku dadaali jireen walaalayaal waxa ilaahay uu sii xusay tabaaraka wa tacaala arrin kale oo xaqiiqooyinka iman doona ka mid ah wa jaa'at sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid waxaa timi ee sakaraadkii iyo shiddadii iyo dhibaatadii geeridu lahayd iyadoo xaq ah qof kasta way ku imanaysaa kii wanaagsanaa iyo kii samaaba saacad buu qof weliba iska leeyahay markaa wakhtigiisu dhammaado geeridii baa ku imanaysa naftana waa laga qabanaya dalika maa kunta minhu taxiid weliba geeridaas waa tii aad ka fakan jirtay ka argagixi jirtay eed ka weecweecanaysay ee marka xanuun kugu yimaadaba aad lahayd dakhtarkay geeya ila tacaala waxaan ku bogsaday siiya cid qur-aanigu akhriday iigu yeedha tii baa ku haysa wakhtigeedii taagan yahay dhinaca la dhinac looga baydhi karayaana ma jirto halkaanay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu addoomihiisa ku baraarujinayaa geerida iyo inay imanayso geeridana waa la wada yaqaanaa ee qof waxa weeye baaqi noqonayaa ma jiro waxayse u baahan tahay u diyaargarow waxay u baahan tahay in la xasuusnaado oon la iloobin waayo xasuusnaanta geerida la xasuusnaanayo faa'iidooyin badan bay leedahay waxay keentaa qofku inuu khayrka ku dadaalo u firifircoonaado waxay keentaa qofku inuu xumaanta ka joogsado waxay keentaa toobadda iyo istikfaarta inuu qofku la dhaqsado marka uu geerida xasuusan yahay iyo ayna halkan laga dhaqaajinayo oo laga tegayo walaalayaal wakhtigan aynu joogno gaar ahaan adduunyadu waa iska gabaabsi waa ogtiin oo ilaa weligeed baa la soo dhimanayay iminkana waa la socdaa maalin kasta waynagaa xabaalaha tegayna xabaalaha magaaladan aynu joogna hareeraha kaga yaalee faraha badan maalin walba intaasoo qof ayaa lagu aasaya marka xaqiiqada noocaasa ee qofku adduunyadan uu kaga dhaqaajinayo ee aanu dib ugu soo noqonahayn waxaa loo laynooga baahan yahay inaynu xasuusnaano iyo inaynu isxasuusino iyo inaynu u camal fallo intuba walaalayaal waa kuwaynala gudboon wanufiqa fi suuri dalika yowmu lwaciid waxaa rabbi tilmaamayaa suurtana in la afuufayo oo marka ay gaadho wakhtigii qiyaamaha suurta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu afuufaya suurtana laba jeer ayaa la afuufayaa sida ahlulcilmiga barh ka mida ay qabaan marka koobaad ama afuufka koobaad waa lagu argagaxayaa waana lagu dhimanayaa wixii markaa noole suurta labaadna waa nafkhatu lbacthi waa la ysku soo saarayaa oo waxa la wixii markaa hore u dhintay dhammaan wixii dhintay baa isa soo wada taagaya oo lasoo wada noolaynaya maalinkaasi waa yowmu lwaciid goodigii waa maalinta uu imanayo ciqaabkii la odhan jiray adduunka markii la joogay rususha iyo dadka raacay ay sheegi jireen ee loo ballan qaadi jiray dadka rususha khilaafay loogu goodiyi jiray waa maalinkuu qabsanayo waa maalinka uu la kulmayo abaalkii iyo ajarkii adduunyada dadka wanaagsan loo ballan qaadi jirayna waa maalinka waxa weeye ay helayaan waana maalin iman doono oo xaqiiqo ah waxaaba rasuulkeenna ka sugnaatay calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi markaas sidaan u nicmaysane adduunyadan aan ugu nicmaysan iyada oo malagii loo xil saaray inuu suurta afuufaa waxa weeye suurtii ama geeskii afka uu geliyeyoo waxa weeye weliba uu sidaa u foorarsaday oo uu sugayo keliya in la ydhaa afuuf beri hore ayuu diyaar garoobay oo ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala keliya wuxuu sugayaa in afuuf la yidhaahdo afuufa un marka adduunyaduba intaasay ku siban tahay maxaan waxa weeye kaga nicmaysaneen ka raacraaci weeye allah wuxuu yihi subxaanah wa jaaءat kulu nafsin macaha saa'iqu wa shahiid laqad kunta fii gaflat min hada fakashafnaa canka ghiطaa'aka fabasaruka alyawma xadiid wuxuu ilaahay tilmaamayaa subxaanah in la keeni doono naf walba iyadoo laba malag ay la socdaan oo midna uu hogaaminayuu wado midna markhaati uu ku yahay oo kiiskiisi iyo wixii uu dembi galay ama wixii uu shaqaystayba uu daba sido markaasaa lagu odhanayaa kii fogaaday ee adduunka markuu joogay xaqu aan u muuqanin kaflad baad kaga sugnayd arrinkan maanta ayaanu waxa weeye indhahaaga daboolkii ka qaadnay fabasaruka alyawma xadiid maanta wax walba oad arkaysaa wax badan oo adduunka markaad joogtay aan kuu muuqan ayaa maanta kuu muuqanaya oo aad arkaysaa soomaalidu waxay idhaahdaan wan weyn wankan weyn oo hoos u foorara ilaa la gowraca indhihiis cirka ma arkaan xaaladaa markay joogto ayaa kii kafladaysnaayee adduunka markuu joogay dhoohnaa waxa weeye wax walba arkaya indhihiisu ay wac noqonayaan walaalayaal xaaladda aadka iyo aadka u adag ayaa inaga dambaysa dadka waxa weeye mukadibiinta ee xaqa beeniyey dadka rabbigood caasiyey subxaanahu wa tacaalaa iyagana aada iyo aad bay ugu sii adag tahay aayaadka markaa waxaa laga faa'iidaysanayaa baqagelin ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu baqagelinayo oo uu ku baqagelinayo inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsadaan oo ay maalinkaa adag ee soo socda u diyaargaroobaan wa qaala qariinuhu haada maa ladaya catiid wuxuu leeyahay qariinkiisii malaa'igta ahaa waxa weeye wixii markaa uu sameeyey iyo wixii loo qoray waa kan waa mid diyaar ah waa mid jooga waa taa waxa weeye la daba sido sida qofka maxakamadda la keenaayo aw aragteen ee loo soo daba qaado kiiskii iyo wixii loo haystay ayaa waxa weeye loo daba qaadaya markaa qofna wax wanaagsan baa uga soo baxaya sidaasuu ku badbaadayaa qofna waxa uga soo baxaya wax markaa waxa weeye xun isaguna sidaasi ayuu ku guuldarraysanaya sidaa awgeed baa rabbi wuxuu sii xusay aayaadkaasi ku xiga dadka waxa weeye xaqa garab maray iyo in lagu ciqaabi doono xumaanta adduunyada ay gelayeen alqiya fii jahannama kula kafaarin caniid manaacin lilkhayri muctadin muriib aladii jacala maca allahi ilahan aakhara faalqiyaahu fi lcadaabi shadiid qaala qariinuhu rabbana ma atagaytuh walakin kana fi dalaalin baciid qaala laa takhtasimuu ladaya waqad qadamtu ilaykum bilwaciid ma yubadalu lqawlu ladaya wama ana bidallaamin lilcabiid waxaa rabbi ka warramay subxaanah in qofka waxa weeye xun ee gaalka ah jahannamo waxa weeye lagu tuuri doono oo halkaa lagu ridi doono mid kaste oo khayrka diidis badan oo xadgudub badan oo shaki shakisnaay oo xaqa iyo wanaagga ka shakisnaa oo shirki samayn jiray oo ilaahay cid kale la caabudi jiray cadaabkaa shadiidka ah ee daran ayuu ku dambaynayaa halkaasi ayuu ku guuldarraysanayaa kii markay isqabsadaan ee qariinkiisa ahaa ee shaydaanka ahaa ee lumiyeyna ee kaa uu eedeeyana kaa qudhiis uu iska difaacaya wuxuu leeyahay maan lumin anigu ee isagaa waxa weeye marka horeba iska lunsanaa markii aan hallaasiga u saarayna xoog kumaan kaxaysana wuu iska kay raacay walaalayaal xaaladda dhabta ah ee dambaysaa taa weeye waa xaqiiqada biyo kama dhibcaanka ah ee aynu rumaysannahay isla markaana camalka inooga baahan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa hayna garansiiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dhaafo aqul maa tasmacuna waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaqulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilahu lwaliina walaaakhiriin waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh wasafiyuhu wakhaliiluh fasalaatu allahi wasalaamuhu calayh wcla alihi wasxaabih wman tabicahum bixsani ila ywm اddiin macaashira almuslimiin yaqulu llahu subxaanah ywma naqulu ljahannama hal imtala'ti wataqulu hal min maziid wauzlifat اljannatu lilmutaqiina gayra baciid hada ma tuucaduuna likuli awaabi xafiid man khashiya alraxmana bilgayb wajaءa biqalbi muniib udkhuluuha bsalaam dalika ywm اlkhuluud lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid waxaa rabbi kaga warramay aayaadkaasi jahannamo maalintaa inuu ku odhanayo ma buuxsantay waxay leedahay hal min masiid mar kasta oo lagu rido dadkii la geynaayey qayb ka mid ah waxaa la odhanayaa ma buuxsantay waxay leedahay ziyaado ma lahaya hal min masiid kolkaasaa lagu ridayaa lagu ridayaa lagu ridaya ilaa waxa weeye ay dhammaanayaanba dadkii lagu guraayey ee adduunyadan markaa ka tegay ilaahay subxaanahu wa tacaala dabadeetana uu buuxinayo sida xadiidka saxiixaynku uu tilmaamayo waa maalinkaasi jahannamo dadka lagu gurayo ay ziyaado ma lahayaa leedahay xagga kalena dadka mutaqiinta ah ee wanaagsan waxaa loo soo dhowaynayaa jannada waxaana loo keenayaa meel aan ka fogayn waa marka hore aanay gelin hada ma tuucaduuna likulli awaabin xafiid jannadaasi iyo nicmada iyo qiimaha yaallaa waa wixii loo yaboohayey qof kaste oo waxa weeye awaab ahoo ilaahay in badan u noqda oo xafiid ahoo xuduudda ilaahay iyo sharcigiisa ilaalin badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa isagoon ilaahay arag ama aan arkahayn buu ilaahay ka baqa marka uu dadka la jooga iyo marka uu ka maqan yahayba ilaahay buu subxaanahu wa tacaala ka baqa qalbi daaco badan oo ilaahay iyo khayrka iyo wanaagga qaabilsan ayuu leeyahay oo khayrka waxa weeyaan markaa jecel dadka caynkaasi ah ayaa jannada loo soo dhowaynayaa iyagaana mutaystay iyagaana ilaahay subxaana wa tacaala ku casuumaya markaasaa weliba la odhanayaa gala oo salaan ku gala iyo nabadgelyo nabadgelyo ku gala daalika yowmu lkhuluud kaasi waa maalinkii waarista waa maalinkii jannada aa gelaysaan aa ku waarayseen waxay leeyihiin baa ilaahay yidhi subxaanah oo jannada dhexdeeda ay ku leeyihiin waxay doonaan wax kastoo nicmo iyo wanaag iyo qiimo ay doonaan bay leeyihiin weliba ziyaadana waanu u haynaa ziyaadadaasi ama ha noqoto nicmada inuu ilaahay u labanlaabo subxaanah ama ha noqoto aragtida ilaahay subxaanahu wa tacaala ay arkayaan labadubana waa kuwo sugan weeye walaalayaal marka lasoo ururiyo adduunkan dadkii waxna horey uga tegeen inta joogta iyo inta iman doontaana way ku daba jirtaa oo qof kastoo yimaadaa wuu ka tegayaa un marka saacaddiisa ay gaadho waxaana dambaynaysa uun xaqiiqadaa qur-aanku ka warramayo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir dadka qaarna waxaa la odhanayaa alqiyaa fii jahannama kulla kafaarin caniidin mannaacin lilkhayri muctadin muriib aladi jacala maca allahi ilaahan aakhara faalqiyaahu fi lcadaabi ashadiid cadaabka shadiidka ah ee daran ku tuuraa la odhanaya dadka qaarna waxaa la odhanaya udkhuluuha bisalaam dalika yowmu lkhuluud jannada iyo halkan rabbi idinku casuumaayo badbaado ku gala iyadoo la marxabaysiinayo loo bushaaraynayo la soo dhowaynayo la salaamayo ayay halkaa waxa weeye gelayaan waxaa haddaba inala gudboon labadaasi saf iyo labadaa qaybood ay dadku noqonayaan mid aynu ku jiro ma garanayno halkaa markay taagan tahay waxaynala gudboon kow baqe qofku inuu baqdo oo uu digtoonaado waxaynala gudboon laba dadaal inaynaan isdhigan oo aynaan odhan un ilaahay waa kafuururaxiim oo uu inoo naxariisanayaae inaynu dadaallo oo waxa weeyaan markaa khayrkiiyo wanaagga aynu tabcanno waxaa kaloo inala gudboon inaynu dariiqa wanaagsan iyo wixii aynu ku badbaadayno isku baraarujinno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annar allahuma ina nas'aluka aljanata wanacuudu bika min annar allahuma aamina fi awطaanina waaslix a'imatana wawulaata umuurina sala allahu ala nabiyi